dhinaca kalena madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka hadlay colaadda magaalada guriceel ee u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka oo isku dhinac ah iyo maleeshiyada ahlusunna waljamaaca warbixintan waxaa inoo soo diray cabdulwaaxid macalim isxaaq madaxweyne qoorqoor ayaa sheegay in horraantii galmudug ay isku dayday baajinta dhiig ku daata guriceel hase ahaatee dhanka ahlu sunna ay ka suurtogeli weysay kadib markii ay difaacyo iyo xiriyo ciidan ay ka samaysteen qaybo ka mid a xaafadaha guriceel mowqafka dowladda galmudug horena waa u caddaa haddana waa cadya waxaad la socotaan laba iyo labaatan beri inay fadhiyeen kooxdaas ee hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada guriceel inay qabsadeen waxaan intaa u gudbinaynay ka codsanaynay jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada gurceel dadkana u daayaan nabadooda xasiloonidooda iyo dowladnimadooda wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oy joojiyaan qoriga iyo xoogga taas beddelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada gurceel ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilon dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo guriceel oo dadkii ku noolaa ay ka barakaceen ayaa laga soo warinayaa xaalad bini-aadantinimo waxaana madaxweyne qorqoor uu sheegay in ay u saareen guddi ka kooban wasiiro iyo maamulka degmada guriceel si loogu gurmado dadka runtii aada iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiraanyaysan shacabkeenii degmada guriceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday waxaan rabnaa inaan halkan uga dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan gedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walow dee roobabna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii madaxweyne qoorqoor ayaa goobaha caafimaadka ka dalbaday in si isku mid a loogu adeego bukaanada qaba dhaawacyada ee labada dhinac waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si dhaawacyada loo wada adeego service simana loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn qoorqoor ayaa shirkiisa jaraa-id kusoo hadal qaaday koox uu sheegay in dagaalka guriceel ay qeyb ka yihiin kuwa oo isugu jira ajnabi iyo soomaali balse carabka kuma uusan dhifan waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota oo dacminaya oo gacan siinaya oo soomaali iyo ajnabiba leh aad baan uga xunna in maanta laba kun koob iyo labaatan aan aragno si raqiis kaas a dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda waxaan rabnaa intaa u dhaafi mayno cadeymaheedian haynaa mar kalaan ka hadlaynaa waa soo bandhigaynaa shacabka galmudug ayaa madaxweyne qoorqoor uu ka dalbaday wadajirka la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab iyo hirgelinta doorashada xildhibaanada soomaaliya dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno howlo waaweyn oon hor yaallan aan gudano ooay koob ka tahay la dagaalanka argagixisada oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal nagama leexinaysa waddada nagamana duwayso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo